somalilan ayaa weli waxaa si xowli ah uga socda ololaha tartanka doorashooyinka iyo wakiilada deegaanka taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta isu soo baxyo ballaaran ka sameeyey gobolada somalilan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa isu soo baxoodii ugu dambeeyey maanta ku soo khatimay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka somalilan inkastoo meelo ka mida gobollada somalilan ay u beddeleen in ay taageeraan goobaha ay dadka jilicsani joogaan sida cusbitaallada dhimirka guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo ka mida hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa kagala qayb galay isu soo bax ballaadhan oo dadweynaha taageera xisbiga waddani ay ku qabsadeen iyo musharaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka gabiiley magaalada wajaale ee sohdinta etoobiya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa hadal dheer uu halkaasi uga jeediyey bulshada reer wajaale gaar ahaana taageerayaasha isu soo baxay maanta waxa uu u sheegay muhiimadda ay leedahay doorashadu marka anoo ku hadlaya magacooda mar labaad waana idiin mahadnaqaya waana idin salaamaya waxay caddayseen inaanay wajaal ahayn degmo yar ay tahay caasimadii ganacsiga ee somalilan waxay caddayseen xuquuqda iyo taageerada u haystaan musharaxiintiinna hadday yihiin golaha wakiilada iyo hadday yihiin golaha deegaanka ee degmo doorashada gebiga waxaan u malaynayaa inaad ugu afgoyseen axsaabti kale sasaas maaha doorashadiina waxaa nooga haday laba cisho cududa ha muujiseen waxaan doonaya inaad ka muujisaa sanaaduruda sidaasaa inoo bolada soo maaha
waxa uu tilmaamay in doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka koob iyo soddonka may ka dhacaysa somalilan ay muhiimad weyn u leedahay marka la eego beesha caalamka oo ay ku jiraan dalalka gobolku sida ay isha ugu hayaan isagoo tilmaamay in goobjoogayaal caalamiyihi ay soo gaadheen kuwo kalena ay iman doonaan doorashada doorashadani somalilan qiimo badan bay u fadhidaa wakti badan bay qaadatay in lagu heshiiyo doorashada la qabto dunida oo dhammeeya way soo eegeysaa iyo beesha caalamka somalilan waa imanoo imanaya markii ugu horreysay safiirro badan oo goobjoog noqonaya waxaa imanaya muraaqibiin ka socota dunida iyo gobolkan aynu ka goolnahay afrikada aad baa loo xiisaynaya loo danaynaya indhaa lagu haya waxaynu doonaynaa inaynu inagu horseed u noqonno tartan nadiifa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani waxa uu carrabka ku adkeeyey shaqada iyo waajibaadka saaran guud ahaanba muraaqibiinta waxaa muhiima inaynu codkeenna ilaashanno muraaqibiinta sanadkii waxaa soo qoray musharaxiinta golaha wakiilada iyo caasimadaha gobollada waxaa loo siiyey in iyagu soo qoraan si kalsooni loo siiyo musharaxiinta waxaanu rajaynaynaa raggaha soo xosheen iyo hablaha soo xosheen oo weliba la tababaray inay waajibkooda gutaan oo ay xafidaan in doorashadu si wanaagsan u socoto inay codka wadani ilaaliyaan inay aleen goobtaasi wax musuqmaasuq ka dhici muraaqibku xaq uu leeyahay hadduu arko wax dhiba inuu dacwad ka soo gudbiyo sanduuqa laakiin waa inuu fahamsan yahay waajibaadkiisa waana inuu soo raaciyaa sanduuqa ugu dambayna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa ku baraarujiyey bulshada reer wajaale doorka looga baahan yahay in maalinta coddiibashada koob iyo soddonka mey ay sida ay ugu soo baxeen ugu codeeyaan murashaxiinta uu xisbigu soo sharaxay ee wakiilada iyo deegaanka u ordaya
caasimadii ganacsiga somalilan wadamo badan baa leh caasimadii qaranka iyo caasimadda ganacsiga commercial capital codkiibu wuxuu soo saarayaa maanta maayar khayr qaba oo gebiilay ka soo saartaan iyo maayar khayr qaba oo ka soo saartaan wajaale dabeetna wax badan baa laga bedela
murashaxiinta u taagan golaha wakiilada iyo deegaanka ee magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee somalilan gaar ahaana kuwa gobolka maruudijeex ee ka sharaxan xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa qaarkood ka dareen celiyeen isu soo baxa ay sameeyeen taageerayaashoodu xuseen aadan cabdi abyan xuseen aadan cadde waa murashax ka sharaxan xisbiga waddani una taagan gobolka maruudijeex qadar waa aad baad mahadsantahay dareenkayga wallaahi maanta aad buu wanaagsan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta shucuurta dadka markaan arkeena aad bay farxad gelisay runtii anigu astaantaydu waxa weeyaan waa dalaayad weeyaan inay maanta ay codkooda siiyaan oo ay dalaayadan u codeeyaan waxaan leeyahay reer mudor murad sheekh idinkuna koob iyo soddonka ii codeeya aniguna wixii ka dambeeya ayaan dhabidiinba tegi doona haddii laha idhaah waxaan kaloo leeyahay magaalo uma sharaxnixni reer uma sharaxni waxaan u sharax dumarka murasheexan oo dhan ayaan u sharaxanahay waxaan leeyahay waxaan idinku mateli doonaa anigoo ah iyadoo la raacayo jadwalka ololaha guddiga doorashada somalilan ay hore ugu soo saareen xusbiyada siyaasadeed ee somalilan ayaa lixdii maalmood ee ololaha tartanka doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka waxay ku soo gebagabowday maanta oo xisbiga mucaaridkae waddani uu soo gebagabeeyey khadar maxamed cakulle v o e hargeysa